dhegeystayaal halkan waa dalsan kusoo dhawaada warka madaxdiisa qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka oo maanta fadhigii ugu horreeyey ka yeelatay kiiska sid cali macalim daa'uud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa allahu naxariistee marxuum abdul cabdilcasiis
go-aan kama dambays ah oo laga gaaray dil loo haystay walaalo wada dhashay oo ay go-aan ka gaartay maxkamadda ciidamada qalabka sida baarlamaanka soomaaliya oo markii saddexaadda dood adag ka yeelanaya nidaamka canshuuraha danabeysan ee faad ee lagu soo kordhiyey ganacsatada soomaaliyeed
howlgalka dhan ah al-shabaab oo laga sameeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris ismaqal wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeena duhurnimo kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan
aanu ku bilownay maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta fadhigii ugu horreeyey ka yeelatay kiiska sid cali macalim daawuud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa allahu naxariistee marxuum madluul cabdilcasiis maxamed oo ahaa midda uga hadalhaynta badan bulshada soomaaliyeed ayaa goordhow lagu soo gebagabeeyey hoolka maxkamadda sare ee dalka hoolka maxkamadda sare ee dalka waxaa goobjoog ahaa qaranada difaacaya eedeysanaha xeer ilaalinta iyo sidoo kale garsoorayaasha maxkamadda ugu horeeya guddoomiyaha maxkamadda sare baasho yuusuf axmed kiiskan bilowgiisa ilaa iyo dhammaadkiisa waa midka bulshada soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay ugu falanqoonaysay maxkamadda koowaad iyo tan labaad ee racfaanka iyo gobolka ayuu soo maray maxkamadda sare ee dalka ayuuna hadda joogaa kiiskan fadhiga koowaad ee maxkamadda ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed uu soo xiray waxaana sidoo kale la filayaa in kiiskan fadhigan fadhigiisa xiga uu noqdo mid go-aan ka soo baxaa haddii ay qaadayso maxkamadda sare ee dalka iyo haddii ay iska diideyso maxkamadda ayaana si rasmi a u dhegaysatay dhinacyada juula shaakir dalsan t v muqdisho
go-aan kama dambays ah ayaa laga gaaray dilkii loo haystay walaalo wada dhashay oo dilay guddoomiye deegaan qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe abduqaadir cismaan indhey ayaa ka waramaya
cadaaladaha aniga walaalkaygu u waayey marxuunka marxuunaa horeeye marxuunka horeey cadaaladaha u waayey oo aniga walaalkayga aan u helan ninkan loo meelaa walaalo dembi wada galay diintayna ma dheheyso hala kala rey ma dheheyso hadduu dembiga cadaalado uu dil dhaco qisaastaa marka xarfaanin inay kala haraan rabo waayo nimankaa maxkamad inay saas ku fahanto waayo marka waxaan cusanaynaa maadaama dilkaasi aan caddaynay uu yahay mid cad in ay labadoodaba dil toogasho ay ku xukunto maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan ka soo saartay kiiska daadira cali cusmaan iyo cabdulaahi cali cusmaan uu ahaa walaalo wada dhashay loona haysto dilka marxuum xuseen xasan moorgale oo ahaa guddoomiyihii deegaanka mareeri ee gobolka shabeellada dhexe kolkani uu dhacay taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii maarso ee sanadkan ayaa baaris dheer kadib xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sidaa codsaday qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koowaad ayaa xukun ka soo saartay soddonkii bishii juun ee sanadkan balse xukunsanayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday sagaal iyo tobankii bishan maxkamadda sare ciidamada qalabka sida oo aqbashay dalabkii racfaanka ayaa waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda iyadoo ugu dambeyntiina maanta xukun ka soo saartay kiiskani daadir cali cusmaan ayay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya waxay ku xukuntay dil toogashaa oo ah qisaasta marxuum xuseen xasan moolgale halka cabdulaahi cali cusmaan ay maxkamadda xoriyaddiisu dib u siisay sida warbaahintu u sheegay sareeyo guuto liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa markii saddexaad waxa ay dood adag ka yeelanayaan arrimaha ku aadan canshuuraha dalka lagu soo kordhiyey ee faad ganacsatada soomaaliyeed ama canshuurta ku aadan iibka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa hoolka filla hargeysa khudbado kala duwan ka jeediyey iyadoo xildhibaan kasta toban daqiiqo uu qaadanayay kuna soo bandhigayay waxyaabaha uu ku diidan yahay cashuurtaas iyo waxyaabaha ay ku ogol yihiin iyagoo qaar ka mid a xildhibaanadaasi shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay bixiyaan canshuurta iibka ganacsiga gaar ahaan ganacsatada waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanadii meesha ka hadlay بسم الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدير قدومية اللي بعلنا شرفت له أبو هريرة عليه السلام مر لبعض وكم هذا علينا اللي بعلنا دي سويتشيتين تنسمي يقول لي كفراعي إلا قدومه موضوعا sababtu waxay tahay xildhibaannimadu sideedaba iyo taariikhda cashuuraha ama maaliyaddu qaaciido aasaasiya oo caan ah oo la yaqaan baa jirta oo tidhaahda no taxation without representation cashuuri ma jirto haddaan golo wakiil ka ah ummaddu jidaynin sharcina ka dhigin taas macnaheedu waxay tahay cashuurta iyo takaaliifta waxay ku yimaadaan marka sharci jiro nidaam jiro ee uu jireeyey isagoo duruufaha dhaqaale iyo dhaqan ee dalka ka jira ka tusaale qaadanaya maxaa markaa aasaasi noo ah dalkeenna ee inoo jira sharci ahaan ugu horrayn dastuurka dowladda federaalka soomaaliya kumeelgaarka ah waxa uu dhigayaa qawaacidda guud ama maabaabi'da maaliyadda ee dalka oo cutubka saddex-iyo tobnaad uu kaga warramayo qodobkiisa boqol labaatan iyo laba oo sheegaya maxay yihiin mabaadi'da guud ee maaliyadda taasoo nidaamka dowladda federaalka iyadoo laga khilaal qaadanayo uu baarlamaanka federaalku dejinayo shuruucda maaliyadda cashuuraha iyo wixii la halmaala ee cashuur iyo takaaliifteena sidoo kale qodobka boqol labaatan iyo afar waxa uu jireenayaa sharci dejinta maaliyadda ee dowladda federaalka oo isaguna ah aasaaska labaad ee baarlamaanku uu xaq u leeyahay in uu dejiyo shuruucda maaliyadda iyo cashuuraha taa iyadoon ka shidaal qaadanayno waxaa ogtihiin ama baarlamaanka guud ahaan ha noqdo ama guddiyada khaasatan ay khuseyso ama xukuumadda wasaaradaheeda kala duwan in laba kun sagaal iyo toban aynu dejinnay sharciga maaraynta maaliyadda ee nidaamka maaliyadda ee dalka lagu maamulayo iyo sharciga maamulka dakhliga oo isagana laba kun iyo sagaal iyo toban soo baxay oo jideynaya nidaamka maamulka dakhliga ayaannu leenahay marka labadaa la isku daro laguna daro shuruucdii hore ee aynu dhaxalnay waxaynu leenahay aasaas sharci oo cashuurtiyo takaaliifta lagu qaadi karo oo uu dalku ku shaqayn karo nidaamkiisa maaliyaddu oo ay ka mid tahay sharcigii kun sagaal boqol siddeetan iyo afar ee iminka doodan taagan oo boqol iyo shanta ah sidee infaadka waxa la yidhaah ama value added tax turjumidda soomaali ahaan ku saxsan kolli af soomaaliga waa la iga badiyaaye ma u malaynayo inay tahay cashuurta gadista oo taasi waa savings tagas v a t iyo savings tagasna waa ay kala duwan yihiin macno ahaan oo v a t dunida waa marteen ama qurbajoog fara badan baa inala jooga oo waa aragteen boqolkiiba siddeed iyo toban boqolkiiba lix iyo toban ugu yaraan ayay tahay marka boqolkiiba shurun ahaantii maba badna dooda ah waddamada jaarkeenna ah siddeed iyo tobanoo lacagta local currency-gaa laga qaada marka aada sarifka isku gedidid waxay tegaysaa un boqolkiiba siddeed iyo toban dollar oo masalan boqolka dollar hadduu yahay toban kun oo lacagta kiiniya ah waxay noqonaysaa cashuurta kun iyo siddeed boqol v a t-ga ahay marka dowlad loo dhigana waa siddeed iyo toban marka doodaasi macno badan oo ay soo kordhinaysaa ma jirto maxaa haddaba inala gudboon aniga waxay la tahay qiimayntayda iyo ra'yigayga dadweynaha soomaaliyeed iyo ganacsatadu cashuurmay diidin nala diidana waxase laga yaabaa wacdigelintii ku filnay in ayna dhicin iyo la sheekaysigii iyo baristii dhinaca dhinacyada kala duwan ee ay khusayso malahayga la samayn lahaa cashuurtan darabaysan oo uu ka hadlayo in lagu bixiyo cashuurta boqolkiiba shanta ah sharciga maamulka dakhliga ayaa jireynaya qodobka koob iyo lixda in cashuurta electroniga la qaadi karo oo ay wasaaradda maaliyaddu dejiso qaabkii electroniga ahaa ee loo samayn lahaa iyo habka maamulka ama hanaanka dokumentiga electroniga ah ee qodobka soddon iyo toddoba maxaa markaa inala gudboon sharciga kun sagaal boqol siddeetan iyo afar ee taxriifadda ee ee boqolkiiba shan ay ku qoran tahay oo sheegaya badeecadaha kala duwanee sida ee qaansheegta jumladda hoteellada warshadaha badeecadaha in la saaro hadda se sarfiska oo keliya ama adeega haddaad hudheel wax ka cunto saaran waxa uu jiraa afartan sannadood hadda haddii aynu da-dii waqtigii la aasaasay samayno ka soo qaadno taa macnaheedu waxay tahay xildhibaano badan oo golahan fadhiya iyo mas-uuliyiin golaha wasiirada ka tirsan sharcigaasi wuu ka da-wan yahay marka anigu waxaan ku talin lahaa doodeennan maxaa inooga soo baxay waa ku waa ku ammaanaya golaha wasiirada cabashadii dadweynaha iyo doodeennii markay dhegaysteen in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay soo saaraan qaraarkii qasnada midaysan in la isticmaalo ah oo isaga qudadiisa annagu laba kun iyo sagaal iyo toban gurigii wasiirada xilligaa jiray uu soo saaray marka anigu tala soo jeedin baan samaynayaa kusoo gunaanadayaa doodayda in shuruucda maaliyadda ee hadda inoo yeegleelan lagu dhaqmo oo ay aasaas u noqdaan cashuurta iyo keela taaliifta la qaadayo in la hirgeliyo go'aanada sharciga oo ku xusan maamulka dakhliga iyo qaraarka ee golaha wasiirada ee khasnada midaysan in la maamulo oo meelo kala duwan ama hay-ado kala duwan aanay ku dhicin cashuurta iyo taaliiftu
guud ahaan wararkeennii duhurnimo ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel